أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودهرنما خميسة تاريخنا وحي كوبيغانتاي أفرتا بشهد الحجة سنة كون أفر بقول تضبي أفرتنك هجري كسو دوادا دقستيال قضبة وركينا دهرنمدان كودا أغو دور كارون maamul goboleedka gaalaraaca ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in safaarad uu ka furanayo magaalada alqudus oo uu u aqoonsan yahay in ay tahay caasimadda kayaanka sohyuuniyadda dowladaha iiraan iyo salibiyadda maraykanka ayaa hadallo kulul isdhaafsaday iyadoona ay suuragal tahay in uu dib u qarxo dagaalka bariga dhexe howlgal lagu dilay xubin ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado kooxda riddada ayaa ku goodisay in ay weerar hubaysan ku qaadayso siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu dhammaaday muddo xileedkii xasan gurguurte soomaalida xujeeda sanadkan ku sugan xajka ayaa soo bandhigay dayaca ku haysta xilli kooxda riddada soomaaliya ay sanadkan ay ka qaaday lacago fara badan يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu door karoona haatanna u diyaar garooba qodobada warkaas oo dhammaystiran maamul goboleedka gaalaraaca ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay inuu safaarad ka furanayo magaalada alqudus oo uu u aqoonsan yahay inay tahay caasimadda kayaanka sohyooniyadda faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya walaalkeen yaasir maxamed maamulka gaalaraaca somalilan ayaa ku dhawaaqay inay safaarad ka furanayaan qudus taasoo ka dhigan in magaaladan barakeysan u aqoonsadeen caasimadda maamulka gumaystaha ee sahaayanada yahuudda murtad maxamed xaaji oo ah safiir ku-sheegga maamulka hargeysa ugu magacaaban yahuudda ayaa si rasmi ah u shaaciyey in somalilan ay sida ugu dhaqsiyaha badan safaarad uga furan doonto magaalada barakeysan ee qudus warkan oo murtadkaani ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ayaa intaa ku daray in maamulka yahuudda uu sidoo kale isagana safaarad ka dhisan doono magaalada hargeysa ee xarunta maamulka riddada somalilan waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in safaaradda jamhuuriyadda somalilan ay noqon doonto qudus taas oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo furi doono halka israa'iil ay sidoo kale safaaraddeeda ka dhisi doonto hargeysa ayuu yidhi murtad maxamed xaaji tallaabadan ayuu murtadkani ku sifeeyey mid muujinaysa saaxiibtinimada sii kordhaysa iyo iskaashiga u dhexeeya maamulka ashaadladirarka somalilan iyo maamulka gumaystaha yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee reer filistiin wasiirka arrimaha dibadda maamulka yahuudda gideon saar ayaa isna si kal iyo laab ah u soo dhoweeyey dhawaaqa ka soo yeeray maamulka riddada somalilan ee ay sheegeen inay safaarad ka furanayaan magaalada barakeysan ee qudus waxaan u hambalyeynayaa saaxiibkay madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi go-aanka muhiimka ah ee uu ku dhisayo safaaradda somalilan ee qudus oo ah caasimadayada rasmiga ah ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda yahuudda gideon saar gaalkan yahuudiga ah ayaa wuxauu intaasi ku daray in si wadajir ah ay u hirgelin doonaan go-aanka furitaanka safaaradda ee qudus taas oo uu ku sifeeyey tallaabo kale oo muhiim ah oo lagu sii xoojinayo ayuu yidhi xiriirka ka dhexeeya labada maamul iyo labada shacab gideon saar waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in safaaradda somalilan ay noqon doonto safaaradda sideedaad ee laga furo qudus taasi oo muujinaysa in dalalkii kale ee adduunka oo dhammi ay ku dhiiran waayeen inay safaarad ka furtaan qudus tallaabadan guracan ee uu ku dhawaaqay maamulka riddada somalilan oo noqotay mid filanwa ah ayaa waxaa si weyn uga carooday ummadda muslimiinta ee ku nool dalalka islaamka iyo guud ahaan daafaha dunida maasanid yaasir dowladaha iiraan iyo midda salibiyadda maraykanka ayaa hadallo kulkulul isdhaafsaday iyadoona ay suuragal tahay in uu dib u qarxo dagaalka bariga dhexe wararka ku saabsan arrimaha bariga dhexe waxaynu ka wareysanay walaalkeen nuur cali warsamo abuushayba haye shayba ee aad baad u mahadsan tahay walaalka xaaladda bariga dhexe ayaa ah weli mid cakiran iyadoo mar walba ay suurtagal tahay in dagaallo ay ka qarxaan walow xabad joojintii aan xadka lahayn weli ay socoto nidaamka shiicada iiraan ayaa shalay oo arbaco ahayd waxa uu sheegay in ay daraasaynayaan jawaab cusub oo ka timid maraykanka taas oo qayb ka ah dadaallo dhexdhexaadin ah oo ay bakistaan hogaaminayso si loo soo afjaro dagaalka dhanka kale madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa sheegay in wadahadallada teheraan ay marayaan meel xasaasi ah oo kala go' leh iyadoo iiraan ay sidoo kale ku dhawaaqday aagbadeed ku yaala marinbiyoodka hormuus oo hoos imaanaya waxa ay ugu yeertay hay-adda marinbiyoodka gacanka faris ee walaalka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ninka lagu magacaabo ismaaciil baqaayi ayaa telefishinka dowladdaasi u sheegay in dalkiisu helay aragtida dhinaca maraykanka islamarkaana hadda ay baarayaan arrintan waxay timid markii ay iiraan qaabishay wasiirka arrimaha gudaha bakistan muxsin naqvi oo dalkiisu dhexdhexaadin ka wado labada dhinac baqaayi wuxuu sheegay in booqashada wasiirka bakistan ay ujeeddadeedu tahay fududaynta isdhaafsiga fariimaha u dhexeeya iiraan iyo maraykanka wuxuu sidoo kale ku celiyey shuruudaha iiraan kuwaasoo ay ka mid yihiin in si rasmi ah loo soo afjaro dagaalka dhammaan jihooyinka oo ay ku jirto lubnaan in la sii daayo hantida iiraan ee la xayray iyo in la joojiyo waxa ay ku tilmaameen burcadbadeednimo oo lagu hayo maraakiibta ganacsi ee iiraan taasoo ay ula jeedo cunaqabataynta maraykanka ee dekedaha iiraan uu saaray dhanka kale maraykanka trump ayaa waxa uu bixiyey hadallo iskhilaafsan tan iyo markii uu isniintii sheegay inuu dib uga laabtay go'aanka lagu doonayey in weeraro cusub lagu qaado iiraan si wakhti loogu siiyo wadaxaajoodka mar wuxuu muujinayaa rajo heshiis ah marna waa uu hanjabayaa isagoo tilmaamaya in xaaladdu ay sii xumaan karto arbacadii trump ayaa wariyaasha kula hadlay saldhigga andrews ee u dhow washington isagoo yidhi wadahadalladu waxay marayaan meel aad xasaasi u ah sidoo kale waxa uu yidhi haddii aynan helin jawaabaha saxda ah xaaladdu si degdeg ah ayay uga sii dari doontaa dhammaanteen diyaar ayaan nahay waa inaan helnaa jawaab boqolkiiba boqol oo dhammaystiran trump wuxuu tilmaamay in heshiis lala gaaro iiraan uu badbaadin karo wakhti badan tamar iyo nafaf badan isagoo tilmaamay in arrintaasi ay dhici karto si aad u dhaqso badan ama maalmo gudahood wuxuu sidoo kale sheegay in maraykanka uu marayo heerarkii ugu dambeeyey ee wadaxaajoodka iiraan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka gaalka lagu magacaabo j d vance oo hogaaminayey wafdigii maraykanka ee wadaxaajoodkii islaamabaad ka dhacay ayaa talaadadii sheegay in horumar wanaagsan laga samaynayo wadahadallada balse wuxuu carabka ku adkeeyey in ciidanka maraykanka diyaar ay u yihiin dib u bilaabidda dagaalka kaasoo ah ikhtiyaarka labaad oo ay haystaan haddii heshiis la waayo dhanka kale sacuudiga ayaa iiraan ku booriyey inay ka faa'iidaystaan fursadda diblomaasiyadeed ee iminka furan si looga fogaado cawaaqib xumo halis ah oo ka dhalan karta xiisadda oo sii kororta wasiirka arrimaha dibadda nidaamka daaqoodka ala sacuud amiir faysal bin farxaan ayaa uga mahad celiyey saliibiga trump inuu siiyey wadaxaajoodka fursad dheeraad ah si heshiis loo gaaro dagaalkana loo soo afjaro islamarkaana loo soo celiyo amniga iyo xorriyadda maraakiibta ee marinbiyoodka hormuus wuxuu sheegay in boqortooyadu rajaynayso in iiraan ay ka faa'iidaysato fursaddan si looga fogaado cawaaqibta halista ah ee xiisaddan ay keeni karto ayna si degdeg ah uga jawaabto dadaalada lagu doonayo heshiis dhammaystiran oo keena nabad waarta gobolka iyo caalamka intiisaba trump ayaa isniintii waxa uu sheegay inuu dib u dhigay weerar la qorsheeyey in iiraan lagu qaado talaadadii kadib codsi uga yimid hogaamiyaasha sacuudiga qatar iyo imaaraadka carabta dhanka iiraan guddoomiyaha baarlamaanka iiraan maxamed baaqir khalibaaf ayaa ka digay in washington ay isu diyaarinayso dib u bilaabidda dagaalka fariin cad fariin cod ah oo uu ku baahiyey warbaahinta gudaha ayuu ku yidri dhaqdhaqaaqyada cad iyo kuwa qarsoon ee cadowgu waxay muujinayaan inuusan ka tanaasulin yoolkiisa milatari inkastoo cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed uu jiro wuxuu intaasi ku daray in teheraan ay diyaarinayso jawaab adag oo ka dhan ah weerar kasta oo lagu soo qaado dhanka kale sahaynada warbaahinta c n n ayaa ka soo xigatay iila yuhuudda qayb ka ah in ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu uu cadaadis xooggan saarayo trump si dib loogu bilaabo howlgal milatari oo ka dhan ah iiraan mas-uul maraykan ah ayaa sidoo kale sheegay in trump uu netanyahu u sheegay qorsho weeraro ah oo loogu magacdaray operation hivy hama laakiin maalmo kadib trump ayaa hakay weeraro la qorsheynayey kadib codsi uga yimid xulafada maraykanka sida nidaamyada daaqoodka qatar sacuudiga iyo imaaraadka sidoo kale warbaahinta sahaynada ayaa weerartay dhexdhexaadinta bakistan iyadoo janalka afari tobanaad sheegay in dhexdhexaadinta bakistan aysan dhexdhexaad dhab ah ahayn kuna dooday in bakistan iyo iiraan ay gaareen isfaham dhaqaale dhanka kale janalka laba-iyo tobanaad ee sahaynada ayaa sheegay in yuhuuddu ay la yaabtay go-aanka trump ee dib loogu dhigay weerar lagu waday in lagu qaado iiraan islamarkaana talaabim aan lagu wargelin ilaa daqiiqadihii ugu dambeeyey nidaamka shiicada iiraan ayaa shaaciyey aag badeed oo cusub oo ay gacanta ku hayso hay-ad cusub waxayna sheegtay in maraakiibta doonaya inay maraan hormuus khasab ku tahay inay la xiriiraan hay-addan oo ay oggolaansho ka helaan iiraan ayaa isniintii ku dhawaaqday samaynta hay-adda marinbiyoodka gacanka faris si ay u maamusho marinbiyoodka hormuus taasoo si dhab ah ula shaqaynaysa ciidamada badda ee ilaalada kacaanka iiraan nidaamka cusub waxa uu xadidaya dhaqdhaqaaqa maraakiibta isagoo dhigaya in maraakiibtu maraan waddooyin gaar ah oo oggolaansho leh islamarkaana hadda loo oggol yahay oo keliya maraakiibta aan militariga ahayn oo aan ka tirsanayn dhinacyada cadowga dhanka xaaladda militari ciidamada badda maraykanka ayaa sheegay inay arbacadii qabteen markab shidaal oo wata calanka iiraan baaritaan ay ku sameeyeen kadibna ay sii daayeen iyagoo ka codsaday inuu bedelo jihadiisa dhanka ciidamada badda ee ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay in afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay ay u oggolaadeen in ka badan shan iyo labaatan markab oo ay ku jiraan kuwa shidaalka qaada inay maraan marambiyoodka hormuus kadib markii ay fashilmeen wadaxaajoodkii iiraan iyo maraykanka ee dhexdhexaadinta bakistan maraykanka ayaa tan iyo saddex iyo tobankii abriil cunaqabatayn iyo go'doomin saaray dekadaha iiraan oo ay ku jiraan oo kuwa ku yaala marimbiyoodka muhiimka ah ee hormuus halka iiraan ay dhankeeda ay xiratay marimbiyoodka hormuus tan iyo markii dagaalku qarxay siddeed iyo labaatankii februari ee sanadkan shukran akhuuna abushayba howlgal lagu dilay xubin ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo howlgal ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada beled xaawo oo ka mid a goobaha cadowga allah uu kaga sugan yahay wilaayada gedo ayaa lagu dilay maxamuud samow barre oo ka tirsanaa maleeshiyaadka dharcadka ee sirdoonka ridada nisa warkii ku saabsanaa dilka xubin ka tirsan maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta ayaanu halkaas kaga gudbaynaa markan iyo kooxda riddada ayaa ku goodisay in ay weerar hubeysan ku qaadayso siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu dhammaaday muddo xileedkii xasan gurgurte marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo sii ambaqaadaya mar kale kooxda riddada soomaaliya ayaa goodis cusub u dirtay kooxaha mucaaradka ah ee ku sugan magaalada muqdisho kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay weeraro afka ah ku qaadaya xasan gurgurte axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga ayaa kelimad ujeediyey ku beeniyey maleeshiyaad lagu tababaray deegaanka xanan buurre ee gobolka galgaduud oo loosoo daabulay muqdisho si loogu beegsado mucaaradka balse wuxuu qiray in tallaabo laga qaadi doono waxa uu ugu yeeray kuwa hoteelada ka qayliya kooxaha mucaaradka ah ayuu ku eedeeyey inay degmooyinka gobolka banaadir ka wadaan falal ammaandarro iyo kicin dadweyne sidaas daraaddeed ay ciidamada kooxda riddada amar u qabaan inay u gacan qaadaan haddii ay samaystaan maleeshiyaad hubaysan
maalinkaa qaadatid gacmaha lagaa jibinaya maleeshiyaad haddaad isku daydid inaad adeegsatid oo xaafadaha aad tiraahid riyaa reer hebelahey oo aada noo celisid sagaashamaadkii iyo warlooriskii iyo qabqablayaashii gacmaha layska jibinaya adaa u yeeranaysa marka albaabka waxaad garaacaysaa albaabka dowladdaa soo garaacaysa albaabka ciidanka adaa garaacaysa maalinkaad maleeshiyaad isku daydid inaad adeegsatid hadda qaabkay u socdaanna ah waxaan ogolnahay wadahadal baa dowladdu furtay runtii shan jeer madaxtooyada lagu kulmay mar kale xafiis dowladdu leedahay waxaale ku yaallaa wiiggii hore lagu kulmay wadahadalkaas waa furan yahay siyaasiyiin ay ka mid yihiin shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa maalin ka hor xasan gurgurta ku safeeyey madaxweynihii hore ee kooxda riddada iyagoona horaanta bisha soo socotay iclaamiyey banaanbax cusub oo aan la ogeyn sida uu u dhici doono mahadsanid marwan ugu dambeyntiina soomaalida xujayda ee sanadkan ku sugan xaramka ayaa soo bandhigay dayaca ku haysta halkaas xilli kooxda ridada soomaaliya sanadkan ay ka qaaday lacago fara badan faahfaahinta warkaas waxaynoo eegaya walaalkeen cabdilqani maxamed waxaa cabasho xooggan ay kasoo yeertay xujayda soomaaliyeed ee sanadkan aaday beedka alle ee xaramka si ay usoo gutaan acmaasha fadliga badan ee xajka balse waxay sheegeen inay la kulmayaan dhibaatooyin xooggan oo ay ka mid yihiin cunto la-aan iyo hoy la-aan waxay sheegeen inay degan yihiin hoteelo ka fog xaramka mana helayaan gaadiid ay adeegsadaan si ay u doontaan cunto sharaab iyo wixii la mid ah waxaana saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada qabsaday muuqaalo ay soo duubeen xujayda oo ay kaga hadlayaan dhibaatooyinka halkaasi ku haystaa walaalayaal intaanoo dhan waa xujaydi soo xajisay waxaa la dejiyey meel duur ah oo soomaalidu aan ka dhaweynin oo dukaan wax laga gata leer oo xaramka ka fog ilaa soddon maaragta daqiiqo ayaa loo lugayaa xaramka amba afartan daqiiqo walaalayaal meeshaan xuquuqdeennii wax badanaa maqan saaka waaga markuu beri ilaa hadda koob shaa dada cabinaa nugu jiro lacagna haysto meelay wax ka gataana la marka xuquuqdeenna asaasiga ayaa la'nahay basasna ma laha dad inaad dulmino isuguma aanan imaan qof maaragtay shaksiga xaqiisa inaan ku xadgudubno ma aanan imaan xuquuqdeenna asaasiga oo ah inaan noolaanno biniaadanka cunna u baahan yahay lacag waa haysnaa ilahi waa nasiib ilahi nasiib waa haysanaa alxamdulilah laakiin meela wax ka gadanaa la'nahay gabdhihii soomaalida ahayoo maarad aan ku noolayno maalmaha wax ka gadanayne waa la raacdeeyey gabdhihiina looma ogolan wax noo keenaan oo ka gadanno ayagana wax noo keeni maayaan meel aan wax ka gadanoo noo dhowna ma jirto ummadda soomaaliyeed oo soo xajisaan nahay xujaajidaan nahay war xaqeenna ha ku tumanin wax xaq u leennahay inaan meel fiican degno dadka badarna helno waxaa cunnana helno xaramka ilaahay aa u soo qasadnana si fuud aa ku tagno meel aa ka gaarna aa tagno marka walaalayaalow war isma isku raacsana dhammaanteen isku raacsana dhammaanteen ma isku raacsana dhammaanteen xuquuqdeena inay maqan tahay ma aaminsana dhammaanteen ma isku raacsannahay ma isku raacsannahay ma isku raacsannahay allahuma hal ballaqtu waa idin soo gaarsiinay cod dheer waxaa ku leenahay xuquuqdeenna waa maqan tahay maadaama aan nahay xujaydii ummadda soomaaliyeed oo ilaahay dartii meeshaan u nimid ilaa saakay dad waayeelaha nugu jira gabdhii yarkahay soomaalida noo soo gurmaday oo quraacda yartaa noo keenaayey ciidamo waxaa jooga shurdaa oo markay daqiiqad yimaadaan bakal eryahay hal saac oo ku walatahan xaramka u soconnaa annagoo duruuftaas ku noolayn aan mid kale noogu soo korra waxaan leenahay sida u dhaqsiyaha badan meeshaan degannahay waxaan degannahay camaaratul safatul abraar waxaan degannahay jaamacatu ummatulqura agteeda mustafa cabdicasiis mala awoodi waayo haddaa bas la iibin karin xataa in xajka mataqaanaa loo kireeyo dadka xujayda ah aaday u dhibaataysan yihiin waayeelaa ku jira dad mataqaanaa xanuunsanaa ku jira meelaa cunto ka gadana nooma dhowa meel mataqaanaa dukaamo laga adeegtay subermarketyo nooma dhowa xitaa bas meel laga raaco nooma dhowa halkan aniga hadda tagsiyaa u soo doontay ablicationada xitaa badanaa kuma aqbalaayaan haddaa eryadan aa kasoo aa ka soo dalbatid marka waa ayaan darro walaahi inteeda leeg iyo cadaalad darro iyo dulmi loo geystay xujayada soomaaliyeed waa u hadlaynaa xaqan waa sheegaynaa kooxda ridada soomaaliya ayaa lacago boqolaal kun oo dollar ah ka qaada xujayda soomaaliyeed ee sanad kasta aadaa xajka waxayna taasi beddelkeeda xujayda soomaaliyeed ay la kulmaan dayac iyo daryeel la-aan baahsan aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen cabdilqani moxamed oo warbixintaas inoo soo jeedinayay waxaana warkiisaas uu u dambeeyey warkeennii doornimo maanta tan iyo kulantideena dambe warka lamid intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almowlaa wa nicma annasiir